in ka badan boqol iyo afartan arday oo dhammaysay shareecada islaamka iyo arrimaha bulshada islamarkaana ka aflaxday mahadka almisbaax ayaa munaasabada qalijibin ah loogu qabtay magaalada gaalkacyo munaasabada ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka mahadka bahad waxbarashada waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada macalin bashiir macalin cali maamulaha mahadka almisbaax ayaa ka waramay ardayda qalijibisay hadda waxaa noo fadhiya waa dufcadii shanaad waxaan rabaa halkan maanta qalajibiyaasha in aan xuso cadadka ay la-eg yihiin dugsiga sare waxaa ka qalijibinaysa macadka almisbaax maantay oo dufcadii shanaad ah siddeetan iyo saddex arday halka ay ka qalijabinayaan dugsiga dhexe lixdan iyo toddoba arday wadarta guud ee macadka almisbaax maanta ka qalijabinaya sidaas waxay ku noqonaysaa boqol iyo konton arday
qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda qalinjibisay kula dardaaratay in waxbarashada halkaa ka sii wadaan ardayda hadda ka qalinjabisa ee waxbarashada maadiga ah markay hadda waxbarashadii dhammaysteen oo ay ka soo baxeen ilmihii wakhti badan baa la geliyey dhaqaalo badan baa la geliyey maskax badan baa ka baxday guriga markuu soo fadhiistay wuxuu yidhi ama shaqaa laygeeya ama waa tahriibaya taariikhkuna dhibaatada uu waalidiinta gobolkan ku yeeshay ama ku saamaynta uu ku yeeshay waa wada ogsoontihiin in ubadkii inta la xirxiro iyagoo la jir dilahayo qofkii lasoo tuso qaarkood ku dhintay qaarkood ku jajaban yihiin ay qolal ugu xaraysan yihiin waalidkiina markaas kurba u siyaaday ilaahay waxaan leenahay ilaaha ka saaro dadka hadda markaan xiran kuwa hadda ku qalqaalo jirana ilaahay qalbigooda ha ka tiro ardayda waxaan leeyahay annaga wasaaradda waxbarashada iyo howlaheenna iyo howlaha kale waa geli doonaa laakiin wixii la ina baray oo ah diinta oo ah dastuurkeenna waxaa la rabaa si la inii baray inaad u xifdisaan hadduu ardayga maanta markaad tagta koofida aad turtid oo kitaabihii kala lubaan oo aad kuwa aan wax baran aa hore u raacdid dhibkeeda ay leedahay waalidkana waxaa leeyahay dadka ardayga waxaa layidhi dariskaa diinta kuu yeel baa layidhi ardada ardada la dariska ah ama ilmaha waxbaran oo ilmihiina la dariska ah ku tashkiiliya inay waxbartaan tacaalaa waana jaamacadaha yimaaday oo wuxuu ka mid noqonaya cusub inkastoo xogteedaana hore oo la socon masna waa ku faraxnay maanta marka imaamu shaafiica halkaan ku aragnay waa jaamacad caalami oo la yaqaanowa marka waxaan codsanaynaa jaamacadda guddoomiyaha ka codsanaynaa xaafadaha xaafad kasta inaad geysaan dufcadan ayaa ah dufcadii shanaad ee ka qalinjibisa maxadka almisbaax ee dhammaysa culumta shareecada islaamka tan iyo markii la aasaasay maxadka